waxaan maanta halkan isugu yimid shir aan caadi ahayn golaha wasiirada ee puntland oo laga hadlayey runtii musiibadii qaran ee ka dhacday magaalada xamar hore ayaanu tacsi uga dirnay arrintaas iyada ah mar labaad ayaan u tacsiyadeyneynaa eheladii iyo qaraabadii dadkii geeriyooday ilaahay ha u naxariisto gacan ka xaq daran baa dishay inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadayo runtii waxaa ka dhacay xamar maahayn wax caadi ah dhib weyn ayaa ka dhacday dhib culus oon soomaaliya hore uga dhicin ayaa ka dhacday taasi marka waxayna faraysaa guud ahaan soomaaliya o dhan meel kasta aan joognaba in arrintaasi ay nagu ijbaarto in aanu furno indhaha in aanu soomaali haddaan nahay cadowgaas usoo dhaansaday inay soomaali laayaan inay dadka xasuuqaan in aanu meel uga soo wada jeesano ma jirto cid gaara si gaara ay u hagardaamaynayaan u dhibaateynayaan ma jirto cid gaara si gaara u naxariisanayaan cadow soomaaliyeed weeye cadowga islaamka weeye inaanu marka si dhab ah oo jiddi arrintaas uga howlgallo meel kastoo soomaaliya aan joognana aanu isaga qabanno weeye sidoo kale waxaan rabaa halka inaan ka sheego dadka reer puntland si mug leh ayay uga qeybgalayaan taageerada walaalahood ay dhibtu gaartay shirka golaha maanta wasiiradana waxyaabihii ka soo baxay ugu muhiimsanaa waxay ahayd in si deg deg ah maalinta berita insha allahu haddii ilaaha yiraahdo ay u baxaan macaawanadii u horeysay ee ka kooban daawo iyo dhakhaatiir iyo nerses si deg deg uga howlgala dadkaas dhibaatadu ay soo gaartay waxyaalo soo gaartay sidoo kale waxaan rabnaa shacab ahaan iyo xukuumad ahaan reer puntland in sidoo kale si mugle oo dhaqaale ay uga qeyb gala arrinta iyada ah waqti aan dheerayn waqtiga dhow insha allah haddii ilaha yiraahdo laakiin maadaama hadda dhibaatada ay taagan tahay oo culayska hadda uu jiro in diyaaradda waah iyo dhakhaatiir iyo nerses ay sii horumaraan insha allahu oo ay culayskaas ay ka qeyb qaataan wixii ka dambeeyana aanu guud ahaan reer puntland haddaan nahay u howlgallo sidii aanu si mugleh uga qeyb qaadan lahayn taageerada iyada aanu ugu muujin lahayn walaalaha iyaga dhibaatada soo gaartay shacbiga reer puntland meel kasta ay joogaan culumo ganacsato shacabweyne waxaan aada ugula dardaarmayaa in ay si wanaagsan oo ehelnimo ku jirto soomaalnimo ku jirto islaamnimo ku jirto ay uga qeyb qaataan taageeridda iyo mucaawanada la rabo in la gaarsiiyo dadka walaalahena dhibaatadu soo gaartay sidoo kale waxaanu magacaabnay guddi golaha wasiirada ah uu ka kooban yahay oo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maaliyadda wasaaradda ganacsiga wasaaradda dekedaha ay hormuud ka yihiin insha allahu wasaaradda cadaaladda in ay hawshaas ayagu ay hormuud ka noqdaan isku dubriidda iyo abaabulka iyo isku xirka gurmadka walaalaheen mar kale ayaan ku celinaya insha allahu intii dhibaatay allah naxariisto inta dhaawacaan ilaahay u boogadayo waxa dardaarankan waxaa weeye ee cadowgaas usoo jeesta soomaali inay xasuuqaan inaanu intii aysan intaasi dhib kaloo dambe aysan sii geysanin inaanu deg deg uga howlgallo lagana hortago insha allah aad iy aad baad umahadsantihiin guul baan rajeynaya soomaaliya ha noolaato somaaliya ha guulaysato dadkeennana midnimadooda iyo wadajirkooda waxaan rajeynaya inuu sii xoogeysta insha allah arrintaanna ay noqoto mid isu keen keenta dhammaanteen aad baad umahadsantihiin